يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمالا يزين جسما وعقلا فانبذي عادة تبرج نبذا فجمال النفوس أسمى وأعلى يصنع الصانعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا wadagta gabayagaas inantiisii ula hadlaya yabnatii inantaydii in arati haddaad doonaysid aayata xusnin xusniga iyo quruxda calaamadiisa haddaad doonaysid iyo wa jamaalan jamaalka jamaalkaasoo yaziinu qurxiya jisman jidhka iyo wa caqlan caqligaba qurxa quruxda jidhka iyo caqligaba haddaad inantaydii doonaysid buu yidhi fanbidi waxa tuurtaa caadata tabaruj caadadan isqaawinta ka bax oo iska tuur buu yidhi ha isqaawinin buu yidhi inantaydii sawma doonaysid inaad qurux yeelatid caadada tabarujka iska tuur nebidan tuurid baa tuuraysaa welibana fajamaalu nufuus nafta quruxdeeda ayaa asmaa sarraysa oo waa aclaa sarraysa welibana yasnacu way sameeyaan asaanicuuna kuwan wax sameeya wardan ubax bay sameeyaan waynu ognahay walaakin wardatu rawd ubaxa beeraha ka baxa laa tudaaricu ma shabahayo shaklan shakli ahaan ubax bay nimankan iminka saaniiciintu sa ubax yaroo caagayno ma sameeyaan haddana ubaxii ilaahay sameeyuunba dee kasii cajiibsan wuxuu uga jeeda tashbiihan maad arkaysaa waa tashbiih tashbiiha qaybtii dimniga aynu odhan jirnay weeyaan tashbiih dimniya weeyaan kolkaa wuxuu leeyahay ubax bay sameeyaan caaga laakiin ubaxii ilaahay sameeyey wax gaadhaya ma jiro waa inanta iminka waxay u samaynayaan qurux tabaruj ah isqurxiyo isqorqor oo dharkaa xidho waxaasay ku aqriyayaan laakiin quruxdii ilaahay keenay miyay gaadhaysaa taasi quruxdii ilaahay soo dejiyey xijaabkii iyo asturnaantii iyo noocii iyo nidaamkii sharcigu ogolaa mar la marnaba ma gaadhayso amar baa halkaa yaalla amarkaasi waa maxay waa fanbidi tuur buu leeyahay caadata tabaruj nabdan fanbidi iska tuur buu yidhi haddaba ninkaa fanbidi markuu yidhi inshaa meesha yaalla inshahaasi waa fanbidii siiqadiisu noociisuna muxuu noqonayaa noociisuna waa dalabi dariiqa lagu gutayna waa amar insho kalaa meesha yaalla oo yabnatii weeyaan yabnatii siiqadiisu waa yabnatii yabnatii waa dalabi dariiqa lagu gutayna waa annida annida يا ليت ما يمنع المعروف يمنعه حتى يذوق الرجال غدب ما صنعوا يا ليت من يمنع المعروف الله نينك أمضى عنا قبطين يا خيرك أديدا ميا يمنعه يسجل أديد خيرك نينك أمضى خيرك كهر تاجا ما يسجل يسكهر تاجا بيد خيرك حتى يذوق سيا يورد دميان رجال رقبضني غب ما صنعوا وحي سميين حميديسا هذا أمضى خيرك أديدو أدقى لقو أديدو waxaad dareemaysaa maxay ummadda waxaad ku haysay baad dareemaysaa ummadda dhibkii aad ku haysay ayaad dareemaysaa ninkan ummadda dhibaya isagamaa la dhibo si uu dareemo ummadda wuxuu ku hayay iyo ficilkiisii xumaa halkaa haddaba insha yaalla inshahaa siiqadiisi waa yaa leyta nooca uu noqonaya waa dalabi dariiqa lagu gutayna waa tamani yaa leyta man yamnacu almacruuf waxaanu tamaniyeynaa ninka ummadda macruufka u diidan yumnacuhu in isaga laftarkiisa loo diido xataa yaduuqa si uu u dhadhamiyo rijaalun rag ay u dhadhamiyaan hiba maa sanacuu waxay samaynayeen xumidiisa لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى ولا باكتساب المال يكتسب العقل لعمرك عمر سنت هذا كل عرطيه ما بالعقل عقلك يكتسب لو مشق يشتال الغنى مالك عقلك ميا مال لو هلا هذا عقل بدن تاي طبعا ما مال باك ويمنيا ابن سن با عقل بدن هذا لقي هذا سيحنيا عقلك بدن لو مهله بكلي وان كو دارنيا يا مال ولا باكتساب المال maal badan haddaad shaqaysatana maalkaa badan eed shaqaysata yuktasabu laguma shaqaysta alcaqlu haddaad maal badan leedahayna caqli miyaad heli waa maya mid kastaba ilaahay baa bixiye hadduu ilaahay caqli ku siiyana dee hadduu maal inaad heshana waa laga yaaba inaadan helinna waa laga yaaba haddii maal lagu siiyana inaad caqli heshana waa laga yaaba inaadan helinna waa laga yaaba inta badanna ilaahay dadka waa isku baahiyeeyo ninka caqliga lihi waa bilaa maal waayo caqligiisaa la doonayaa inuu ka faa'iidaysta kii maalka lahaa isaguna waxaa la doonayaa kaa nacaskaa maalkiisa inuu ka faa'iidaysto waa la isku baahinayaa dadka si ummaddu ay iskugu baahnaato ay isku kabto isku dhammaystirto kii maalka badnaana caqligii baa laga reebaya kan maalka badan haddii labadaba la isku raacin lahaa ujeedsan lahaayey wuxuu odhan lahaa waxa ii dhimanba ma jirto ujeedsan lahaa kan maalka badan iyo kan caqliga badan midba waxba ka dhiman haddaba lacamruka maa bilcaqli yuktasabu alghina halkaa waxa yaalla inshe inshaha siiqadiisu waa lacamruka maa bilcaqli yuktasabu alghina noociisuna waa hayru dalabi dariiqa lagu gutayna waa qasam qasamku qaybtii hayru dalabiga ahayd soo kuma jirin qaybtii hayru dalabiga ahaabuu ku jiray as'ilatun waa su'aalo cala alinshaai inshaha ku salaysan iyo walamri amarka yudlabu waxaana lagaa filanaya ajwubatuhaa jawaabaheega inaad bixisid rag way qoslayaan saw maaha waayo jawaab la-aan baa laisku qoslaya tii horaa la ogyahay halkii la mariyey maa huwa alinshaau lugatan waistilaaxan inshaha bal sheega luqadiiyo istilaaxaba wuxuu kale yahay إلى كم ينقسم الإنشاء إنشوهم إمسوا قيبسما كم أقسام الإنشاء الدلبي إنشاء الدلبي إمسا قيبود بك كوبينيه ما هو الأمر أمر سوا محي كم صيغة للأمر أمر كوي مسا سيقول إليه ما هي المعاني ومحي معاند التي معاند تخرج إليها لو صار صيغ الأمر أمر كسيغوين كيسو عن أصل معناها معنيه أصل كيسنا لو صار تانا نوغا ورن بكليه المبحث الثاني في النهي ويسك فدود يهي نهي يقول نهي وامر كوكا سهر جيدا امر كو ما هين طلب سو ما هين طلب الفعل اسقوا طلب الكفي كفي ان الريب تونتود وحن كريب تونتا لغا دلبيا النهي نهي هو النهي طلب الكفي كفي لغا دلبيا ويان ريب تون عن الفعل فعل كاد كريب تونتو على وجه الاستعلاء سي اي سريني كجرتن ادو ريب تونتو وله وحل ليهي صيغه صيغه واحده كليه وهي المضارع ومضارعة ومع لا الناهية لا ذا الناهية ذا أوطا كقوله تعالى وإله قول كيسبا ولا تفسدها فسهادننا في الأرض دلكها فسهادننا بعد إصلاحها أنت إلهي هكاتشي كذب إلهي دلك سوما هكاتشنين أنت إلهي هكاتشي كذبون هبئننا إذنكو ولا تفسدوا حلقة نهي بايا لا إلهي محمي نودي ذي كفي إنه إفساد كخرب طونانو أين إفساد صمينين ويان دلك أين فسهادننا بإنن سيغذ اللي قلت ومضارع لا ناهية أوطا وقد تخرج way baxaysaa hadihi الصيغة صيغadani can أصli macnaaha macnaheegii asalka ahaa bay ka baxaysaa ilىa macaanin أkhrى macaani kale ayay u baxaysaa tustafaadu lagana faa'iidaysanayo min siyaaqi اlkalaami kalaamka siyaaqiisa iyo wa qaraa'in الأxwaal axwaasha qaraa'inteeda ka ducaa'i waaba duco ku kaa sarreeya kolkaad eri cibaaradan kula hadlaysid mayna ducuu noqonayn wa naxو qowlihi tacaalى rabbanaa rabbiyow laa tu'aakhidnaa ha noo qaban in nasiinaa haddaan ilowno aw akhطa'naa ama aan qaldanno laa tuaakhidna hanoo qaban halka laa tuaakhidna ayaynu la hadlaynaa ilaahay sow maaha ilaahay wax maynu ka nahiyi karnaaba waa duco uun wixiin waa alla bari uun laa tuaakhidna hanoo qaban waliltimaas iltimaasba weeyaan ka qawlika odhaahdaada weeyaan liman yusaawiika ninka kula siman aad ku leedahay ayuha alakh walaalow laa tatawaana ha dibdhicin oo hadaalin walaal hadaalin baad odhanaysaa laa tatawaana hadaalin markaad leedahay hadaalin ninku la eg miyaad waxbaad ka nahiyeysaa waa maya oo maad ka sarraysaa dee waa maya miyaad baryaysaa oo kaa sarreeya waa maya waad isleegtiin kolkaa iltimaas bay noqonaysaa wer irshaad ka kalena waa irshaad ka qowlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisaba laa tas'aluha su'aalina can ashyaaa ashyaaha su'aalina in tubda lakum haddii laydiin muujiyo tasuukum idin xumaynaysa nebiga ha weydiinina wax haddii laydiin sheego oo aydaan ku raalli noqonaynin rag badan baa odhan jiray yaa rasuulallaahi aabbahay ii sheego raggan aabbahood moodaynin loo sheegay rag kale aabbahood laga dhigay may ku raalli noqonayaan nin aabihii yaqaanuni hadday hadal badniuni u geyso u yidhah yaa rasuulallahi horta aabbahay kumu ahaa oo la yidhaha kan aabbaha u ka dhiganaya maya ku kalun la tilmaamo kaasoo aabbaha kii ku dhalay kaasoo ahaya biyihiisa laga abuuray waa cajiib soo maa maa lagu raalli noqonaya kolkaasaa la yidhi umuurtu inay iska dahsoonaato waxay ku dhaantaa ma jirto iska qarsoonaato laa tas'aluha su'aalina nebiga can ashyaaa ashyaa in tubda lakum haddii laydiin muujiyo tasuukum idin xumaynaysa laa tas'alu nahyigaasi waa maxay waa lilirshaad dariiqa sawaabkaa laynagu hanuuninaya wadawaamna wuu ku soo arooraa nahyigu dawaam إلا دائما شيء كقوله تعالى وإله قول كيسة ولا تحسبن الله إلهي مرنا بها ملين غافلا إنه غفلتك قجره عما يعمل ظالمون ظالمين توحي سامين أيام ولا تحسبن الله والدوام وولي أحد دائم كاويا دائم كإلهي غفلكم إنه غفلك جره ملين مرنا بها وبيان العاقبة عربت والله عديانا ويكسو أرورتا نحو قوله تعالى وإلهي قول كيسة وكله ولا تحسبن الذين كوي هم ملينين قتلوا لله في سبيل الله ilaahay jidkiisa kuwa lagu laayay amwaatan amwaad ha u malaynina bal axyaaun wayba nool yihiin walaa taxsabanna waa maxay taasi waxa weeye bayaanu lcaaqiba waa cidhibtoodii baa lagu bayaaminaya ay halkay tegeen ha u malaynin meyd baa lagu leeyahay ee cidhibtoodii waa axyaa nolol bay ku dambaynayaan nimankaas watay is quusin weeyaan waxbaa lagaa quusinaya waa naxwu qowlihi tacaala ilahay qowlkiisii waxa lamidka ah laa tactadiruu war ha cudur daaranina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiina kadibe laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waa nimankii de aynu garanayno ee jees jeeska sameeye ma garanaysaa diintu wax lagu jees jeesa maaha haddii xagga diinta lagaa maro hadalka weligaa halkaa ku jooji diintu kaftan ma gasho jees jeesna ma gasho ciyaarna ma gasho diintu waa cajiib weeyaan laa tactadiruu ha cudurdaaranina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum waa quusasho waa laga quusinayaa iimaankii baa laga quusinaya watamani tamanina wuu kusoo arooraya naxu yaa laylata alunsi habeenkii wehelka ulaa tanqadi haba haba go'in habeenkii unsigii iyo wehelku uu joogayow haba tegin laa tanqadii haba tegin oo waagaagu yuuna beryin habeenka miyuu wax laga nahiyi karaa waa tamani inuuna habeenkaasi dhammaanin unbuu tamaniyaya waa habeen unsi iyo wehel uu helay habeenkaasuu leeyahay habeenuu haba tegin وقوله يا ليل طل يا نوم ظل يا صبح قف لا تطلعي muxuu uga jeedaa soo ninkii horey usoo marnay eeg inagu amarkaynu soo marnay oo zul iyo num iyo dul iyo waxaasaynu soo marnay qif iyo laakiin laa tadluc ka waran mayna nahyi ahayn laa tadluc inagu iminka nahyigii baan joogin laa tadluc ha soo bixin cadaadii kolkuu leeyahay laa tadluc ha soo bixin waa xaway tamini weeyaan tamini weeyaan watahdiid hanjabaad baa laga yaabaa inuu inuu inuu amarku nahyigu u baxo ka qawlika waa odhaahdaada likhaadimika shaqaalahaaga aad ku leedahay laa tudci amrii hebelow ha yeelin marnaba ee xumahaagaa ku soco ha yeelina xumahaaga ku soco cidhibtiisa ayaad ogaan doontaa weeyaan iyo ciqaabtiisa walkaraaha nicidna wuu ku yimaadaa nahyigu naxu laa taltafid wa anta fi salaat laa taltafid waxba ha daymo daymoonin wa anta fi salaat adigoo salaada ku jira nahyigani waa maxay waa lilkaraaha karaahiye weeyaan adoo salaada ku jira inaad saas tidhaahdo ishaadu inaad xaggaa eegto ad xaggaa eegto waa karaahiyo hadda haddaad laabtaa wareejisid salaaddu way jabaysaa ila soco laabta haddaad wareejisid saas darteed culimadu waxay iskaga digaan in badan ninku kolkuu assalaamu calaykum leeyahay assalaamu calaykumta hore inuu saa yidhaha baa laga digaa assalaamu calaykum hadduu saa yidhaha ka waran assalaam hadda dad badan baa jira xaqiiqatan leyla almaadiya waan arkayay nin igu ag tukanayay assalaamu calaykum eeg wuu wareejinayaa laabtii salaanta intaadan dhammaysanin nin salaad ku jira baa tahay laabtaadaasi hadday qiblada garab martana dee khatar bay salaadaadi maraysaa haddaba intaadan salaam salaamta dhammaysanin laabtaada ha dhaqaajinin salaamu calaykum dee madaxaa la ogol yahay in madaxa la dhaqdhaqaajiye laakiin laabtaadan ha ha wada dhaqaajinin kolkaa madaxa haddaad dhaqdhaqaajisid oo xataa saa tidhaahdid dee salaadu kaa jabi mayso waad ogtahay sa saa tidhahdid salaadu kaa jabi mayso waad ogtahay xataa qosolku hadduu kaa qaalib noqdo dee shaaficiyadu salaadu in yayna jabiyin bay qabaan qosolku waan waan la yaabaynaa waan u malaynayaa laakiin abu xaniife oo kale way way kaga bedelan yihiin iska dhaaf walkaraaha naxu laa taltafit ha milicsanin oo ha dayma daymoonin wa anta fi salaat adigoo salaada ku jira wa tawbiikh canaanna wuu ku soo arooraa naxu laa tanha can khuluqin wataatiya midlahu caarun calayka idaa facalta cadiimun maa bilaasooda du-ali baa lahaa soo mahayn isagaa lahaa laa tanha can khuluqin wataatiya midlahu caarun calayka idaa facalta cadiimun laa tanha ha diidin can khuluqin akhlaaq ha diidin wataatiya midlahu taa diidaysa tula mid adoo leh adoo ceeb leh haddaad ceebtii diidid ka waran ya waa ceeb buu ku leeyahay laa tanha waa tawbiiq waa canaan uunba weeyaan waa canaan haddaad ka warran taariku salaad oo taariku salaadnimadii uun dadka ka waanisid oo wax lala yaabo weeyaan i'tinaas i'tinaasku waa wehelka wehel ahaan buu usoo arooraa nahyigu naxu laa taxzan ha werwerin abibakarow ina allaha macaana ilaahay baa miciina ahe laa taxzan ha werwerin waa ilaahay baa wehelkeena ay dhaha weeyaan nahyigaasi waa wehel ahaanba weheshi weeyaan wa taxqiir xaqirasho iyo yaraysina nahyiguu ku soo aroora ka qawli ka qawlihi shaacirka odhahdiisaba weeyaan
لتطلبي المجد إن المجد سلمه صعب وعيش مستريحا ناعما البالي
لا تطلبها طلب المجد شرفتها طلب إن المجد شرفت سلمه سلامديس صعب ويأذقيهيني ولقى شرف طلب بقول إياه شرفت سلامديس أدب ويأذقيهيني haye waa cish iska noolo iska noolow mustariixan adigoo iska qoslayo faraxsan un qosalka un ku jir buu ku leeyahay naacim albaali iska faraxsan nacas buu tilmaamayaayo ma arkaysaa nacasa buu tilmaamayaayo wuxuu leeyahay haddaad sharafta doonaysid u adkaysan maysid sharafta buu ku leeyahay waayo majdiga waa adag yahay buu ku leeyahay salaanada loo maraa aad u adag haddaad saaxiib almajdi doonaysid inaad noqotid madaa u adkaysan karaba tadbiiq udkur waxaad sheegtaa maa yuraad waxa looga jeedo min siyaqi nahyi alaatiya siiqooyinkan siiqatu nahyi siiqu nahyiga ah ee soo socda bal waxa looga jeeda hadda sheeg buu ku leeyahay walaa talbisu alxaqa xaqa ha ku darina bilbaatili baatil wa taktumu alxaqa xaqa idinkoo garin qarinaya wa antum taclamuun idinkuna hadda aad yaqiininaysiin warkaana waad yaqiininaysiine ma ogtihin buu ilahay ku leeyahay subxaanahu wa tacaala تطبيق غير بري ان قبل لون ان شاء الله هكاهي نوقف شو بسم الله الرحمن الرحيم اذكر ما يراد من صيغ النهي آتية واحد شكتابو يري صيغوين كان نهي إيصاص هذا واحد لوقت شيدو ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا هكودرنا الحق حق بالباطل هكودرنا حق باطل كهكودرنا وتكتموا الغريسين الحق حق وأنتم تعلمون إذ إذنكو أقول من أنه حقيه waa si ilaahay inooga digayo subxaanahu watacaala in xaq iyo baatilka laysku daro talbiso haddii ba'daa yaree talbisu iminka ba'daa ku jirta haddaad fadxin lahayd ood walaa talbasu odhan lahayd ha xidhannina weeyaan ha xidhannina oo libaaskii dharkii weeyaan intaa farqiga udhexeeya waa intaa talbisu iyo talbasu talbasu ha xidhannina weeyaan walaa talbisuu ha xidhannina walaa talbisuu ha ku darina alxaqa xaqa ha ku darina bilbaaili baatilka oo wataktumuu aad qarisiin alxaqa xaqa aad qarisiin walxaal antum idinku taclamuuna aada og tihiin haddaba nahyigaa maxaa looga jeedaa nahyigaa muraadka looga jeedaa waa tawbiik waa canaan weeyaan canaan ilaahay ku canaananayo way ummadda samaynaysaa ninkaa gabayaagihiina muxuu yidhi falaa tulzimana annaasa gayra dibaacihim fatatcaba min duuli alcitaabi wayatcabuu walaa takhtarir minhum bixusni bashaashatin faakharu iimaa'i albawaariqi khullabuun فلا تلزمن الناس غير طباعهم فتتعب من دول العتاب ويتعبوا ولا تغترر منهم بحسن بشاشة فأكثر إيماء البوارق خلبون وحكول يهي فلا تلزمن الناس ضدك هكو لازمين غير طباعهم طبعي جوجا وحنا هين هداد نينك طبعي جيس وحنا هين استداكو لازمي كورن نينك طبعي جيس وحنا هين هداد استداكو لازمي ceeb bay noqonaysaa waayo waxaa laga yaabaa isna inuuna kula garan adna inaadan la qaadanin baa laga yaabaa falaa tulzimanna ha ku laaziminin annaasa dadka ha ku laaziminin gayra dibaacihim dabcigooga waxaan ahayn fatatcaba adigu waa daali haddaad saa yeesho min tuuli alcitaab canaanta badan aawadeed baad la daalaysaa wayatcabu iyaguna way daalayaan ninku walaa takhtarir hana ku kadsoomin minhum dadka ha kaga kadsoomin bixusni bashaasha bashaashada tirada badan furfurnaantan tirada badan iyo qosolkaa laysku qoslayo waxba taa ha ku kadsoomin oo saaxiibkaa ha moodin nin kastoo kuu qoslaba fa akharu iimaa'i albawaariq seefaha iftiima ee aadka iimaad iimaadkee tigsiinta badan ee meesha lagu dhufto dee khatarta ku ah kuwooga ugu badaniba khullaban waa kuwa khullab ah taa waa la odhan karaa waxaa kaloo jirta فأكثر إيماء البوارق إيماض البوارق ضرورها تأغوه لا عبدا وين كوغو وخلب كواب خلب آه on روب وذنين ويان كلها خلب كوحة لو يقانا وضرورة بلا بيها آه ضرورة عن روب كو أنبيها وذنين أيا خلب ليدا هذا هلا عنا قيبت خلب كلا يدا هذا واكا أدقك خيامي أياه intaad hellaa cadartood bid big intaad aragto ayaad moodaysaa inuu roob weyni meesha ka imanayo kadibna waad kadsoontayoo maxaa dhacay roobe ma jiro ilay taasuu tilmaamaya ayuu wuxuu idhi fa akharu iimaadi albawaariq bawaariqda kuwa iftiima weynankoogu khullabun waa khullab oo wax roobay sitaanba ma jiro haddaba halkaa walaa takhtarir minhum bixusni bashaashatin iyo falaa tulzimana annaasa waa isku midun weeyaan nahyi baa labadaba meesha dhex dhacay nahyigu labada meeloodba al-irshaad weeyaan adigaa lagu hanuuninaya waddada saxda ee sawaabka ah ayaana lagu tilmaamaya laa tacta falaa tahij in kunta daa irbatin xarba akhi tajribati alcaaqili falaa tahij hashidin buu ku leeyahay in kunta daa irbatin haddaad dan u saaxiib tahay oo dan leedahay xarba akhi tajriba nin tijaabo u saaxiiba dagaalkiisa oo kale alcaaqili oo caqlile welibana haddaad tahay nin meesha ay dani ka taallo weligaa dagaal ha isku shidin buu ku leeyahay waad la socotaa haddaad adigu maanta suuqaa dan ku qabto ama magaaladaa howlo badani ay kaaga xidhan yihiin dee haddaad dagaal shido adunbay kuu daran tahay adiga unbay dib kugu soo noqonaysaa buu ku leeyahay markaa haddaba falaa tahij uu leeyahay ha kicinin in kunta daa irbatin waa muctarida eh ha kicinin dagaalka kolkuu ku leeyahay haddaad danu saaxiib tahay nahyiga halkaa dhex dhacay waa kii horeynu iminka soo maraynay oo kaleo annusxu waalirshaad baa la yidhaahdaa sida sawaabkaagu uu yahay ama khayrku kuugu jiro ayaa laguu tilmaamaya laa tactadiru alyowm maanta ha cudur daaranina qad kafartum bacda iimaanikum waad gaalowdeen intaad mu'miniin ahaydeene waxba ha cudur daaranina haddaba laa tactadiru alyowm ha cudur daaraninadaa ilaahay leeyahay ee lagu leeyahay nimankaa munaafiqiinta ah ee odhanaya aayaadka waanu ku ciyaaraynay ee ilaahay leeyahay bilaahi wa aayaatih ya wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun ma ilaahay iyo kitaabka qur'aanka iyo rasuulkiisa ayaa lagu ciyaari karaa ama lagu dheeldheeli karaa waa maya haddaba laa tactadiruu ilaahay kolkuu leeyahay subxaanahu wa tacaala nahyiga halkaa yaalla waa tawbiikh waa canaan weeyaan iyaga la canaananayo wax alla wax laga dhegaysanayaana ma jirto sidaad garanayso laa taxsab ilmajda tamran anta aakiluhu lan tablugi ilmajda xataa talcaqi sabira wuxuu idhi ninkaa gabayaagihi
لا تحسبي المجد تمرا أنت آكله لن تبلغي المجد حتى تلعق الصبرة
لا تحسبها ملين المجد شرفت تمرا تمر يرى أنت آكله أدلقيسي شرفت تمر يرى لعنو ومعان حمود بوكليه لن تبلغ المجد مرنا بشرفت مقاريسي حتى تلعق الصبر إلى يضعرت وسولف ليفستي ninkii dacarta u soo cunaa ninkaa unbaa sharaf felaya buu ku leeyahay dee kale xaggay kuu soo maraysaa sharaftu laa taxsab ilmajda tamran anta aakiluhu haddaba halkaa laa taxsab ilmajda uu ku leeyahay waa tawbiikh ninka isle sharafta si fudud baa lagu helaa ninkaasaa la canaananaya sharaftu maaha timir yar buu ku leeyahay timir yar oo macaan maaha sharaftu dhibaataa loo soo maraa qadhaadh baa loo soo cunaa iyada laftirkeegu waxa weeyaan توبيخ إمك أينو سو شيء أينو كلهم ويان لا تحتجب عن العيون أيها القمر ورهيسك حجاب إن بها قمرو نند شعش هاي أياد لها ليسا أكتا ضنا قيمة إيا قدر بكله ما حد كورن ليسا لا تحتجب هيسك قب... هيسك حجاب عن العيون إن بها أيها القمر قمرو مرنا بها نقر سومي هذا دون تقمر كان بكو دايو است... استعارة نوا صورة قال oo dee qariinadu waa xaaliyo kolkaad nin agtaada qaali ku aad la hadlaysid qariinadu waa xaaliyo haddaad doontana dayaxan caadiga aba la hadalo intaad habeenka afar iyo tobnaadka soo baxdid saa u eeg markaad nuurkiisa la yaabtid waxaad tidhahdaa laa taxtajib can ilcuyuuni ayuha alqamar dayaxaad halkaa ha dhaafine weligaaba halkaa samada noo taagnowdhe nahyigaa laa taxtajib aad leedahay iska kaayo xijaabin oo dhiciddii baad xijaabka ka dhigtaye nahyiga noocaas oo kalihi muxuu noqonaya waa atamani waxaad tamaniyeysaa inuuna marnaba dayaxaasi qarsoomin baad tamaniyeysaa laa tacridanna lijacfarin mutashabbihan binadaa yadayhi falasta min andaadihi لا تعرضن لجعفر متشبها بندى يديه فلست من أنداده لا تعرضن هوصا بنبح لجعفر نينك جعفر ليلا هوصا بنبح متشبها أديقو اسكو شبهيا وريا نينك جعفر ديقسيا ha u soo banbixin adigoo isku egegeysiinaya binadaa yadayhi labadiisa qacmood waxa ay bixiyaan ayaad isku shabbahaysaa oo labadan qacmood oo ninkani leeyahay waxay bixinayaan ayaad isku yar shabbahaysaa saw maaha falasta min andaadihi kuwa tartanka la galaba ma ihide ninkan hala tartamin oo deeqda ha kula tartamin buu leeyahay jacfar waa nin deeqsiya ninkanina nin buu la hadlayaayo wuxuu leeyahay ninkan jacfara deeqda tartan ha kula galin kuwii la da'da ahaa ee la tartami jirayba ma ihide haddaba laa tacridanna lijacfarin mutashabbihan binadaa yadayhi falasta min andaadihi kolkuu leeyahay laa tacridanna halkaa nahyi baa yaalla nahyiga halkaa yaalla waa nahiyadii marka dhaweydan soo marayno oo kaleo tawbiiqi weeyaan waa canaan uu ninka canaananayo weeyaan laa taya'asuu an tastariduu majdakum falaruba maqluubin hawaa uma artaqaa buu leeyahay ninkani wuxuu la hadlayaa ummad jabtay oo laga guulaystay wuxuu leeyahay maadaamad mar jabteen ha quusanina eh bal hadda sharaftiinnii inaad mar labaad soo ceshin karaysiin isku daya kolkaasuu yidhi laa tay'asuu ha ka quusanina an tastariduu inaad soo ceshatiin majdakum sharaftiinna war sharaftiinna inaad soo ceshatiin ha ka quusanina falaruba maqluubin nin la jebiyey badana oo hawaa kufay fumartaqaa haddana intaa kadib soo kacayoo dee sharaftiisii helay oo koray buu ku leey sharafta u koray halkaa laa tay'asuu ina leeyahay ha quusanina nimankaa kufay ee jabay uu leeyahay ha ka quusanina sharafta rag badan baa intay sidiinoo kale u kufaan ama ay u jabaan dib ka soo noolaadee kolkuu leeyahay nahyigaasi waa alirshaad nimankii dee jabay ayuu leeyahay sida saxdaan idiin sheegayaaye ha quusanina oo qalbiga ha ka jabina walaa tajlis ilaa ahli اdanaaya faina khalaa'iqa sufahaa'i tucdi walaa tajlis ha fadhiisanin ilaa ahli danaaya dadkii liitaha la fadhiisanin haddaad waxmagaratada la fadhiisato adna waxmagaratunbaad noqonaysaa saa darteed culimada barhkood ama awdabadu waa kay odhan jireen macalimiinta khatar baa haysata ninka ciyaalka wax u dhiga khatar baa haysta ninku haddii uu dumar la joog noqdo fikirkii dumarka kiyo situun baad arki ama qaabkii dumarka hadduu ciyaal yar yar maaha dad waaweyn hadduu ciyaal yar yar uun la joogana fikirkii ciyaalkaoo kale u qaadanaya walaa tajliis buu ku leeyahay hala fadhiisan ilaa ahli danaaya haddaad dad liita la fadhiisatana waa noocaasoo kalun oo diiniyan u liita man jaalasa jaanasadii weeyaano haddaad la fadhiisato adogo kamida unbaad is arkaysa oo afkaartooda xambaarsan walaa tajlis ha la fadhiisan ilaa ahli danaaya dadka liitaha la fadhiisan fa ina khalaa'iqa sufahaa dadka waxmagaratada a dabeecooyinkoogu tucdii way gudubtaaye waa la isqabadsiiyaa dabeecadda eh hala fadhiisan buu ku leeyahay ninaan waxba garanayn adna adigoo nacasun baad is arkaya halka halkaa uu walaa tajlisina leeyahay walaa tajlis wuu ka tegey sheekheennu kuma qabanin tusaalaha sidaad arkayso kuma tarqiiminin sababtu waxa weeyaan waa irshaad kan ku xigun buu lamid yahay alirshaad annusxu waalirshaad ayuu noqonayaa almabxathu thalith baxsiga labaad ka saddexaad ayuu doonayaa inuu inooga hadlo fi listifhaam istifhaamka waynu naqaanaayo waa cashir balaaqada qiimo weyn buu ugu fadhiyaa runtii istifhaamku istifhaamku qiimo weyn buu ugu fadhiyaa wax badanood ceedu ceeb u haysatidna ceeb ma noqonayo oo istifhaamku waa waxaadan garanayn ood ruux weydiisid oo tidhaahdid waxaa ii sheeg waxaasaa istifhaam loo yaqaanaa laakiin shay aad garanaysid miyaad ruux weydiinaysaa haddaad ku tidhahdid hebelow imikama maalin baan joogaa ka warran wuu kugu qoslayaa istifhaamkii dhabta ahayd haddaad uga jeedid laakiin mararka barhkood istifhaamku macnihiisii lagu yaqaanay wuu ka baxaayo markan soomaalidu ay dhaleecaynayso ninka odhanaya reerka guuraya miyaad guuraysiin ay leeyihiin soomaalidu ninkan reerkiiyo guuraya intuu arko ayuu odhanaya arimaad guuraysiin soomaalidu ceeb bay ka dhigtaa waa macno saxa macno saxa weeyaan ninka reerkaa guuraya inaad tidhaa arimaad guuraysiin ceeb ma leh balaaqada waa macno sax ku ah weeyaan laakiin istifaamka istifaamkii maaha a taqaanay waxaadan garanay inaad ruuxa weydiinaysay ma aha macno kalea looga jeedaa taqriir baa looga jeedaa maxkamadaha lagu adeegsadaa waa istifaamka qaybta maxkamadaha lagu adeegsado ruuxii iminka ku dhirbaaxay markaad maxkamadda aad tegtid hebelow sawi maadan dhirbaaxin baad odhanaysaa hadda waad ogeyday maxaad leedahay maadan dhirbaaxin maxaad ka weydiinaysaa inuu kuu qirtaad doonaysa oo haa ku yidhaahdo kolkaa inuu dembigu ku caddaa istifaamka noocaas oo kale ah kolkaa reerka guuraya maad guuraysiin oo kale aad ku leedahay waxaa loo adeegsadaa meelaha maxkamadaha oo kale istifaamkaana bal waynu arki doonaa insha allah almabxath athalis mabxathka saddexaad fi listifaam ayuu ku sugan yahay alistifaamu haddaba istifaamku huwa istifaamku dalabu lcilmi waa cilmi aad dalbayso bishayin shayna loo cilmi yeesho lam yakun aan ahayn macluuman mid la yaqaanay min qabl horay waxaadan horay u aqoonin ood imika doonaysid inaad beratid ayaa istifhaam la yidhaahdaa istifhaamku waa waxaadan horay u aqoon ood imika bara is leedahay wadalika istifhaamkaasi biadaatin ereye ayuu ku sugan yahay oo oo min ixdaa adawaati adawaadkiisa ka mid a aadaad adawaadkiisa ka tirsan buu ku xasilaa wahiya adawaadkiisu waa koob iyo toban kelmadood baa adawaatulistifhaam laysku yidhahdaa alhamsa wa hal wa maa wa man wa mataa wa ayaana wa kayfa wa ayna wa annaa wa kam wa ayun koob iyo toban kelmadood welibana way ka badan karaan koob iyo tobankaa ee la soco mararka barhkooda koob iyo toban kelmadood ayaa laysku yidhaahdaa adawaatulistifhaam koob iyo tobankaa kelmadood ee adawaatulistifhaamka ah mid laba waa mutafaq inay xaraf yihiin labada mutafaqaa xarafnimadooda ma taqaanaa waa labada ugu horeeya hamsada iyo hasha weeyaan waa mutafaq inay xaraf yihiin naxwada kolkii dib loogu noqdo xaraf iyo ism iyo ficil waad kala garanaysiin labadaasi waa xaraf waana itifaaq waxa soo hadhay sagaal sow ma aha sagaalkaasi inay ismi yihiin baa mutafaq ah laakiin maada maa laa yacqilkaa loo adeegsadaa waxa aan caqliga lahayn ayaa loo adeegsadaa maada iyo waxa caqliga lehe laakiin caqligooguna buurnayn sida dumarka oo kale fankixuu maa taaba lakum min annisaa maa taaba lakum min annisaa manta waxa caqliga leh ayaa loo adeegsadaa waxa caqliga leh ayaa man man anta baa lagu odhan laakiin maa anta lagu odhan maayo maa anta ninku ka odhan man anta buu ka odhan waad aragtaa mataada waa daraf zamaan oo zamankaa loo adeegsadaa mataa ji'ta goormaa waa waktigaa timid weeyaan mataada waktigaa loo adeegsadaa ayaanana waktiga unbaa loo adeegsadaa kayfe axwaashaa loo adeegsadaayo caafimaadkaaga iyo xanuunkaaga iyo axwaashaada iyo waxaasa kayfe loo adeegsadaa ayna makaankaa iyada loo adeegsadaa annaana waa lamid mar mar mararka barhkood annaadu macno badan bay ku iman doontahay kamtana tirada majhuulkaa loo adeegsadaa kam maaluka maalkaaga bal ii sheeg ama kam awlaaduka ciyaalkaaga ii sheeg ayuna waa intoo dhanba way ka caamsan tahay oo waxa aynu soo tilmaannay o dhan waxa loo adeegsado o dhan baa loo adeegsadaa ayun maalaya caqilka waa loo adeegsadaa caaqilkana waa loo adeegsadaa darafka zamaanna waa loo adeegsadaa ka makaanna waa loo adeegsadaa xaaladana waa loo adeegsadaa waxoo dhan ba ayun way ka caamsan tahay wa tanqasim way qaybsamaysaa bixasabi alabi xagga alabka markaynu ka eegno ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood bay u qaybsamayaan saddex qaybood ayuu adawaatul-istifaamka u qaybsamaa xagga waxa lagu dalbayo markaynu eegno saddexdaa qaybood waxa aada munaasib u ah inuu shaksigu fahmo tasawur iyo tasdiiqi labadaa macno atasawur wa tasdiiq waxa ka hadla mantiqa mantiqu labada kelmadoodu ka hadla waaba labadaa tasawur iyo tasdiiq tasawurka waxa loo yaqaanaa alcilmu bimacaani lmufradaat haddaan tusaale yaro kooban idinka siiyo alcilmu bimacaani lmufradaat waa eedyada macaanidooda oo la barto ayaa tasawur la yidhaahdaa markaad moxamed beretid moxamed macnihiisu soo aniga ma aha anigoo kale kolkaadii beretid ayaa la odhanayaa tasawur baa meesha yaalla tasdiiquna waxaa la yidhaahdaa idraaku nisba atasdiiqu huwa idraaku nisba maca alidcaan tasawur weeyaan qaa'imun haddaad fahantid kelmadda qaa'im ana waa mufrad iyaduna saw maaha tasawurun bay ahayd labada kelmadood macnooga kolkaad garatid labaduba tasawur bay ahayd laakiin maxamedun qaa'imun kolkaa tidhaa nisbaa meesha taalla nisbadaasi waa taagnida maxamed sow maahayn taagnidaasi inay dhacday iyo inayna dhicin inay jirto oonan u taaganahayo inaanan taagnayn nisbadaa kolkaad garatidna tasdiiq baa la yidhahdaa haddaba waxaa jira adawaatul istifaamkan koob iyo tobanka ah qayb tasawur iyo tasdiiqba laysku weydiiyo tasawuraadda waa laysku weydiiyaa tasdiiqaaddana waa laysku weydiiyaa waa hamsaha keligii weeyaan tasawur iyo tasdiiqba waa laisku weydiiyaa oo hamsaha aniga markaad doonaysid inaad beretid hamsaad igu weydiin kartaa hamsa muxamedun jaaa am caliyun baad odhan iminka yaad garan laadahay muxamed eeg imaatinka waad garanaysaa oo nisbada tasdiiqii waad garanaysaa oo inay cidi timid waad garanaysaa laakiin ciddii timid baad garan lahayd maxamed iyo cali baan adu kala garan laadahay mayna tasdi tasawur mayna ahayn taasi waa tasawur nisbada laftarkeegana waa laisku weydiiyaayo ajaaa muxamedun muxamedna waad garanaysaa imaatinkana waad garanaysaa laakiin inuu dhacay iyo inuuna dhicin inuu weli yimid uu xaqiiq ahaan u yimid iyo inuuna iman baad garan laadahay waa tasdiiqkaasina jaaa muxamedun haddaba a muxamedun jaaa am caliyun tasawurka ma taqaanaa calaamadda ugu weynee lagu garto haddii ajaaa muxamedun jaaa am caliyun haddii lagu yidhaah laba calaamadood oo nin kastoo mubtadiihiba uu garanayuu leeyahay calaamad baan kaaga sheegayaa labadaaya hadda dhegeyso waxa weeyaan kelmaddu markay tasawur tahay calaamadda ugu weynay leedahay eead ku garanaysid waxa weeyaan nacam iyo laa midna lagugu jawaabi maayo waaba ceebba haddii lagu yidhaha a muxamedun jaaa ma muxamed baa yimid am caliyun mise cali haddaan nacam idhaa ka warran ma macnaan faa'iideeyey ma maxamed baa yimid mise cali baa yimid haddaan ku idhaha ma nacam baad odhan mise laa baad odhan midna odhan maysid tasawurka qaacidada ugu fudud ee xataa ibtidaa'igu ama calaamadda uu leeyahay ibtidaa'igu uu garanaya waa meesha markuu tasawur yaallo nacam iyo laa toona layskuguma jawaabo waaba mamnuucba weeyaan nacam iyo laa toona lagugu jawaabi maayo am muxamedun jaaa am caliyun dee nacam iyo laa toona odhan maysa laakiin maxaad ku jawaabaysaa tacyiin wax la yidhaha baa lagu jawaabaayo ka yimid baa la magacaabaa am muxamedun jaaa am caliyun ma muxamed baa yimid mise cali marka lagu yidhaha muxamedun baad odhanaysaa markaasay jawaabtii sax noqonaysaa ma maxamed baa yimid mise cali cali baad odhanaysaa kolkaasay jawaabtii sax tahay tasawurka qaacidada ugu fudud ee ibtiduhu uu fahmayo ee calaamadda u noqon karta weeyaan ta labaadaan idin tilmaamaya tasawurka taa labaad mudarid maaha oo mudarid muncakisa maaha oo saasaan idinku dambaysiiyey am mucaadil waxa la yidhaha uu daba dhaco weeyaan amta mucaadilo amtii mutasilada ahayd am baa daba dhacda ajaaa a muxamedun jaaa am caliyun am taahir ma arkaysaa am taahir waa iyaduna calaamad labaad oo tasawurka uu leeyahay weeyaan istifaamku markuu litasawur yahay ee mufradaadka macnahooga la doonayo mufradaadka markii lagu weydiinayo ayaa am taahiri timaadaa waa labada calaamee ugu cadcad amaa tasdiiqa tasdiiqa isaga nacam iyo laa un baa laiskugu jawaabaa oo maxaa ka mid a haddii ajaa'a muxamed maxamed muu yimid haddii lagu idhaha ka waran ajaa'a muxamed maxamed muu yimid maxaad odhanaysaa nacam ama laa waa sax maxamed muu yimid haa iyo maya mid baad odhanaysaa haddii laakiin ma maxamed baa yimid mise cumar haa iyo maya midna maad odhan haddaad haa tidaa dee maxaad haa leedahayba ma maxamed baa yimid mise cumar haa admaad garanaysaa haadaa xalla waxay tahay miyaad fahmaysaa ma garanaysid watanqasimu way qaybsamaysaa bixasabi talabi xagga talabka markaynu ka eegno ilaa alaaati aqsaamin ilaa saddex qaybood ayay u qaybsamaysaa kow maa yutlabu bihi mid lagu dalbo atasawuru tasawur lagu dalbo taaratan mar watasdiiqu tasdiiqna lagu dalbo taaratan ukhraa mar kale waa huwa alhamzatu hamzaha weeyaan hamsaha labadaba waa lagu dalbaa ba wamaa yutlabu bihi iyo mid lagu dalbo atasdiiqu tasdiiqun faqat mid tasdiiquuna daa'iman wahwa hal hal jaaa muxamedunun baa la yidhaayo waa nacam iyo laa-un iyada jawaabteedu waayo waa tasdiiquun hal sho nacam iyo laa hal jaaa muxamed maxamed muu yimid nacam iyo laa midkaa doontaada dhan maadaamoo hal tasdiiq keliya lagu dalbayo waxa ceeb ah ama luga alcarabiya aan ka tirsanayn inaad hal jaaa muxamedun am camrun tidhaa amtu maxay calaamad u ahayd tasawurka saw ma ahayn halna maxay u khaas tahay tasdiiqa saw ma ahayn amtu mamnuuc bayba ka tahay haddaba hal dabadeed sheekha kitaabka maxaanku yidhaha sacdudiin ataftazani ninka qoray sacdudiin ataftazani kitaabkiisa mukhtasaru lmacaaniga markuu ka hadlayey hashaa iyo iyo macnaheega aad buu u dhaleeceeyey culimada bedh kamida oo adeegsaday oo yidhi hal jaa kadaa waa am kadaa halkaana kadaa am kadaa rag yidhi ayuu aad u dhaleeceeyey macalasaf laakiin kitaabkiisa mukhtasarulmacaaniga ah meelaha bedhkood baa laga soo helay oo sheekha laftarkiisu halkaana kadaa wa kadaa am laa uu yidhi oo am isticmaalay dabadeed waayo ruuxu isagoon isogeyn macna wuu isticmaali karaa ee la soco macna isagu uu caddeeyey inuu khalad yahay ayaad haddana hadalkiisa ka heli kartaa waad ka heli kartaa kolkaa hashaa am dabadeed lama ogolo culimada bedhkoodna amtu hadday hal dabadeeda dhacdo tawjiih bay u sameeyaan laga yaabaa inuu inoo keeno iyo wamaa yudlabu bihi tasdiiqu faqad wahwa hal iyo wamaa yudlabu bihi tasawuru faqad wahwa baqiyatu alfaad istifhaam baqiyatu alfaad istifhaam imisay noqonaysaa imise weeyaan baqiyatu alfaad istifhaam saw sagaal ma aha hamsuhu saw litasawur watasdiiq labadaba saw ma noqonin halna saw litasdiiq faqad ma aha sagaalka kalena waa maxay waa litasawur tasawurka maxaynu nidhi nacam iyo laa midna layskuguma jawaabo saw ma aha haddii man anta lagu yidhaha ma nacam baad odhanaysa laadaad odhan midna odhan maysidee man anta nacam iyo laa haddaad tidhaahdid wax alla waxaad leedahay lama garanayo man anta haddii ka maaluka la yidhaha ma nacam baad odhan mise lah baad odhan wax alla waxaad odhan waxaa midna odhan maysid dee tasawur bay waxaasi calaam ay tasawurka sidaad garanayso nacam iyo laa midna la iskuguma jawaabee tacyiin baa la sameeya man anta haddii lagu yidhaha muxamed ibnu kada baad odhanaysaa masmuka haddii lagu yidhaha ismi fulan ibnu fulan magacaygu waa fulan ibnu fulan baad odhanaysaa alhamza hamsihii buu inoo sharxayaa bal haddaan eegno yudlabu waxaa lagu dalbaa bilhamzati hamzaha waxaa lagu dalbaa axadu amrayni laba amar mid ka mida tasawurun midi tasawur weeyaan waxaynu ku tilmaannay inuu yahay tasawurku alcilmu bimacaani lmufradaat watasdiiqun midina tasdiiq weeyaan tasdiiqana waxaynu ku tilmaannay waa idraaku nisbati maca alidcaan ayaynu nidhi fatasawuru tasawurku huwa idraaku lmufradi mufradkoo la barto weeyaan idraaku waa barasho idraaku lmufrad anuu maxaan ku yidhi kolkaan tasawurka macnaynayey alcilmu bimacaani lmufradaat sheekhuna wuxuu ku yidhi idraaku lmufrad inaad mufradka baratid maxamed oo kale inaad garatid jaa'a oo kale inaad garatid cali oo kale inaad garatid waxaasaa tasawur la yidhahyo mufrada fatasawuru tasawurku huwa tasawurku idraaku lmufradi mufradkoo la garta weeyaan naxwu acaliyun musaafirun am saciid arma cali baa socoteeyey mise saciid kumaad odhanaysaa dee ama cali baad magacaabi ama saciid amti yaraydna wataas way ku daba dhacday tactaqid waxaad caqiidaynaysaa ana safara safarku xasala inuu xasilay min axadihimaa safar kaa xasilay xusuulkaasi waa waa waa tasdiiqi ma garanaysaa marka tasawur loo baahan yahay tasdiiqii baad garanaysaa la soco hadda tasdiiqii baad garanaysaa oo xusuulka aad garanaysad caqiidaynaysaa waa tasdiiqii ninkani wuxuu garanayaa uu tasdiiqinayaa inuu safar jiro safar inuu jiro ma shakisno laakiin ciddii safarka samaysay ayuu garan la mufradkii safarka sameeyey ayuu garan la'yahay inuu yahay mufradkaasi ninka caliya iyo ninka saciida midkuu yahay kolkaasuu odhanayaa acaliyun musaafirun war ma cali baa safray am saciidun hadda safarka u garanaya la soco iyo inuu safarku jiro toona labadaba u garanayaa tactaqid waxaad caqiidaynaysaa أن سفر سفرك حصل إنه كحصلي من أحدهما مدكود ولكن تطلب واحد ضربيسا تعيينه إن لقو تعييني لقو مقعابه ولذا يجاب واحد لقو جوابا بالتعيين تعيين إن مدكود لمقعابا لقو جوابا فيقال واحد لأرنيا سعيد مثلا نعم يلا سي- ما أرنيسي وحكم الهمزة همزة حكم كيغا التي همزها أو لطلب تصور همزها طلب تصور كوا تصور كلاقو طلبه أن يليها إنو كحي ويان المسؤول عنه كل بك ليس ويدينيو بها يدا ليسكو بها يدا إنو كسو حكسدو همزها إن كلكو هدباء يهي تصور همزه مركو للتصور يهي ee wax lays ee de wax laysku weydiinayo faa'ilada iyo waxa lagu yaqaan ma taqaana hamsaha li tasawur ah waxa lagu yaqaan hamsuhu kulku li tasawur yahay وده تصور كسو... آه، ما هي إدراك المفرد المفرد كمعنيه تلا فهمه أما مفرد سو ما هي وحلا قرنا إياه مفرد كاسي وحنا نقوم كرا هدي مبتدية خبر ماشي أي وذيالين مبتدوه نقوم كرا خبر كنو نقوم كرا هدو مفعول به يا لا مفعول به يكون نقوم إياه هدو فعل يا لا فعل يكون نقوم إياه هدي حالة الله حالة نقوم إياه هدو ظرف يا لا ظرف يكون نقوم إياه هدو محان كو قرنا إياه همسو كل كل تصور يهي مركان إلى أم محمد جالس أم علي كان قران لا أهينو محمد كي يهي iyo inuu jaaliska yahay maxaan ku garanayaa a muxamedun jaalisun am caliyun kaan garan la'ahay ma muxamed baa mise waa jaalis mise waa cali maxaan ku garanaya kolba kaan garan kaan kaan garan la'ahay waxaan ku garanaynaa kolba kaynu isweydiinayno inuu doonayno inaynu fahanaa kolba waa kamsaha kamsaha ku xiga kolba ka hamsaha ku xiga wa xukmu lhamzati hamsaha xu- haddii xaaladda la garan la'yahay xaaladda halkee lagu xujisiinayaa araakiban ji'ta am maashiyan unbaa lagu odhan raakib muna xaalo ahayn همسي حقي الراكبا جئت أم ماشيا هذه جاء هذا لقرن لا يهي أجاء علي راكبا بالورانيا أجاء علي مع- ميوي مد علي أجاء علي أم لم يجي إماتن كامر كان لقرن لا يهي هذه علي لفتر إماتن كهذه لقرن أيو علي لقرن لا يهينا علي جاء بالورانيا إماتن كوا لقرن لكن كي يمد بالقرن لا ينو علي يهين محمد يعني كل بك همسها كحقة أيوم الخميس جئت أم يوم الجمعة maxaa la garan layahay markaas oo kale maalintii darafkiiba la garan adigu xukumka hamsuhu marba ka la garan la'yahay ayaa lagu xijisiiyaa marba ka la garan la'yahunba iyada ku xigaya wa xukmu lhamzati hamsaha xukumkiisu allatii taasoo lidalabi tasawuri dalabu tasawurka u ah an yeliyaha inuu kusoo xigsado weeyaan almas'uulu canhu kaliis weydiinaya bihaa iyada inuu kusoo xigsado sawaa'un waxa isku mid ah akaana ahaa musnadan ilayhi ahaa naxu a anta facalta haada am yuusufu iminka maxaa la isweydiinaya ficil inuu meesha ka dhacay waa la yaqiininaya laakiin kii sameeyey baa la garan la'yahay kolkaasaa musnadun ilayhigi iyo anta a anta adigaa lagu garan la'yahay kolkaas inaad adigu samaysay iyo inaadan samayn a anta facalta haada war ma adigaa waxaan sameeyey am yuusufu mise yuusuf am musnadan musnadka haddii musnadka la garan laayahayna musnad- musnadkaa lagu xijisiinaya araagibun anta can almri am raagibun fiihi adiga waa lagu garanayaaye laakiin waxaa la garan laayahay ma garanaysaa musnadkaaga araagibun anta miyaad di- nacaysaa can ilamri amarka am raagibun fiihi mise waad jeceshahay war waxaan maad nacaysaa mise waad jeceshahay haddaba raaqibka ayaa la garan laayahay oo musnadkiya am mafcuulan naxu a iyaaya taqsidu am saciidan war maanaadii doonaysay mise saciid أئيايا همسي هالكا ويدن كحد في سو ماها ولا حد فكرة همسها إيه أئيايا تقصد ورمانا ذي قصد ثنيد أم سعيدا مثل سعيد إمك تقصد والا قرنيا أذيك والا قرنيا قصد كاقنا والا قرنيا لكن مفعول بيك كادوني سيبا لقرن لا إياي أئيايا تقصد أم سعيدا أم حالا نحو أراكبا حضرت أم ماشيا أذيك والا قرنيا مسند كو حضور كأنا والا قرنيا لكن حال كذا لقرن لا إياي مركز مقالة صاقة شيء ما دلقيني سيمسي قارات فوشان يتبالي قولي الراكبا حضرت ورمادو wax fuushan baa timid amaashiyan mise adigoo lugaynaya am darfan haduu yahay kala garan yahay darafna waa noocaas oo kale naxu ayowma alkhamiisi qadimta am yowma aljumca ma maalintii khamiista ayaa timid mise maalintii jumcada ahayd baa timid wayudkaru waa la sheegaa gaaliban sida gaalibka ah sida gaalibka ah maca hamzati tasawur hamsaha hamsatu tasawurka ah miciisa mucaadilun mid u dhigma ayaa la sheegaa oo maca lafdati am lafdiga am a dabadeed ah ama miciga ah mucaadilkii ma garanaysa aynu lahayn tasawurku calaamo u yahay waa kan haddii meesha hamse tasawuriyihii ay taallo am baa laga dambaysiiyaa am taana mid mucaadil la yidhaahdaa kasii dambeeya mucaadilku waa maxay waa waxa adiga kuu dhigma marka lagu leeyahay aji'ta a anta ji'ta am caliyan kolka lagu leeyahay adiga yaa kuu dhig- kala garan la'yahe kale waa ayo laba shay baa la kala saari la'yahe waa dee mucaadilka kuu dhigmay amta ka dambeeya weeyaan aanta ji'ta am caliyan inaad adigu timid iyo ka kuu dhigma ee cali ih inuu yimid ayaa la garanayay saasaa mucaadi loogu magacaaba amtaa yarna mutasilaa la yidhaahdaa wayudkaru waa la sheegaa gaaliban sida gaalibka ah maca hamsati tasawur hamsada tasawurka faa'iidaysa maceega mucaadilun mucaadil baa la sheegaa oo maca lafdati am lafdiga am a maceega ah wa tusamaa waxaana lagu magacaabaa mutasilatan mutasila lagu magacaabaa kaalamhilati saabiqa waa tusaale yowgii inoo hormarayba wayajuuzu waxa bannaan xadfu hada almucaadil mucaadilka inaynu xadafno naxwu akhaliilun xadaraba weeyaan akhaliilun xadara waynu iskaga tagnay amta keegiya ma arkaysaa waanigii xagga hore ku soo lahaa mudarid muncakis ayna ahayn mararka bilkood baa meesha laga xadfaa markii warkuu iska cad yahay ayaa meesha laga xadfaa akhaliilun xadara war ma ninkii khaliil la odhan jiray ayaa goobta jooga ama soo xaadiray baynu odhanaynaa akhaliilun xadara ma khaliil baa soo xaadiray haddaba akhaliilun xadara kolkaynu akhaliilun xadara kolkaynu leenahay amta iyo mucaadilkiiba waynu iska xadafnaa waad aragtaa waad aragtaa mararka barhkood baa haddaba saasoo kale loo xadfaya wuxuu yidhi way wayajuuzu waxa bannaan xadfu hada almucaadil mucaadilkaa in la xadfo naxw akhaliilun xadraba weeyaan wa naxw ayowma alkhamiisi saafarta wahaluma jara iyo ereyada kale ee sii badan ee kuwa u dhigmoo kaleba weeyaan haluma jara waa waxa sii badan ka sii wad weeyaan macniheedu watasdiiqu tasdiiqu waa kii labaad ee ma arkaysa hamse waa markii tasdiiqa loo adeegsanayay huwa tasdiiqu idraaku wuquuci nisbatin nisbe dhicideed ood fahanto weeyaan ama aad garato nisbadaasoo taamatin taam ah nisbada taamkaa waxay iskaga ilaalinaya ma garanaysaa annisba bayna almudaafayn haddaad cabdilaahi tidhaahdo ama kitaabi haddaad tidhaha nisba halkaa taalla nisbadaa dee garashadeedu maaha tasdiiq waa tasawur nisbadaa garashadeedu toddobiya labaatan nisbadood ee kada toddobiya labaatan sabca wa cishruun nisba ayaa jirta kolkaa sabca wa cishruun nisba waxay noqonayaan toddobiya labaatanka nisbaba qaybtii aynu soo marnay tasawurka ahayd mufradaadkay ku biirayaan oo tasawuraad baa laysku yidhaahdaa nisbe waaxida ah ayaa la yidhaahdaa maxay tasdiiqi nisbadaasina waa tan iminka aynu ka hadlayno waa nisbada taamka ah oo welibana maca alidcaan ah idcaan waa adigoo aqbala oo rumaysta weeyaan wa tasdiiqu tasdiiqu huwa tasdiiqu idraaku wuquuci nisbatin nisbe dhicideed ood garatid weeyaan nisbada oo taamatin dhammaystiran nisbada oo bayna shay-ayni laba shay dhexdooda taalla aw cadami wuquucihaa iyo dhicid la-aanteeda ood garatid wayaksuru waxa badan atasdiiqu tasdiiqa ayaa badan fi ljumali alficliyati jumlooyinka ficilka ayuu tasdiiqu ku badan yahay ka qowlika odhaahdaadaba weeyaan axadara alamiiru amiirkii miyuu yimid maxaad odhanaysaa nacam iyo laa mid baad ku jawaabaysaa waa tasdiiqe axadara alamiiru amiirkii miyuu yimid tastafhimu waxaad ku dalbaysaa can hubuuti nisbati nisbadu inay jirto iyo wa nafyihaa inayna jirin wa fii haadihi alxaalati xaaladdaa yujaabu waxaa la iskugu jawaabaa bilafdati nacam lafdiga nacam a ayaa la iskugu jawaabaa aw laa ama lafdiga laa a ayaa la iskugu jawaabaa waa tasdiiq oo dhan wayaqilu waxa yar atasdiiqu tasdiiqa ayaa yar fi ljumlati lismiyati jumlada ismiyada ah ayuu ku yar yahay naxwu acaliyun musaafirunba weeyaan jumlada ismiyadii acaliyun musaafirun kolkaa tidhaa jumladaasoo kale waa tasdiiq cali miyuu socoteeyey haa iyo mayaba waa lagu odhanaya waa tasdiiq jumla ismiyuu galayda laakiin wayamtanicu waxaa mamnuuca an yudkara in la sheego maca hamsati tasdiiq hamsadan tasdiiqa faa'iidaysa maceega mucaadilun mid mucaadil ah kamaa musila sidii la soo tusaaleeyey mucaadilkuna mamnuuc buu halkan ka yahay tasdiiqa tasawurkun baa loo baahnayo calaamad u ahaa laakiin fain jaaad hadday timaado fain jaaad hadday timaado am lafdiga am ihi bacdahaa dabadeed hadday ami halkanoo kale dabadeed timaado qudirad amtaa waxaa laga dhigaa munqaicatan munqaico wa takuunu macnaheeguna wuxuu noqdaa bimacnaa bal buu noqdaa amtaa munqaicaa la yidhaha mucaadilna kama dambeeye waa an munqaicaa macnaheeguna waaba bal amtii hore mucaadilka la socon jirtayna mutasila la odhan jiray amta munqaicada iyo mutasilada dee meelo badan baa lagu sharxaa halkan iminka laakiin halkii lagu sharxayey maaha mutasilada iyo munqaicada toona muxuu yidhi ninkaasi ka qowlihii buu kuleeyahay muxuu yidhi
ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ينائن أم هو الآن واقعون
ولست ميه بو يدي أبالي نن أبي لي بعد فقدي والدي إذا كذب maalika ninkii maaligahaa aan waayey maaligintuu iga geeriyooday waxba uma aaba yeelayo amowtiya geeridaydu naa'in miyuu fog yahay am huwa alaana waaqicun bal huwa alaana waaqicun imikuuba dhacaya laakiin isagaa isburiye ma arkaysaa waa bimacnaa bal waa idraab amowtiya naa'in war mo- geeridaydii miyay fogtahay am huwa alwa- am huwa alaana waaqicun bal huwa alaana waaqicun imikuuba dhacaya iska dhaaf imikaaban geeriyoonaya buuli kol hadduu maalig iga hor geeriyooday anna imikaaban geeriyoonaya halkaa amowtiya naa'in maad arkaysaa hamsahaasi waa litasdiiq am baa dabadeed dhacday amtii maxaynu ka dhignay dee waxaynu ka dhignay munqatico bimacnaa bal jumlana ka dambaysa amtan jumla ka dambaysa amtan munqaticada a jumla ka dambaysa laakiin amtii hore mufrad baa ka dambaynayay mucaadi lo odhan jiray ajaa caliyun am camrun baynu lahayn am camrun oo jumla ma ahayn mufrad buu laakiin ahaa ka labaad ee xarful istifhaamkii waa hal halkaa hamsihii baynu kaga soo baxnay bal halna haddaan eegno waa tasdiiqun tasdiiqa sharixiisa waad haysataa iyo tacriifkiisaba yutlabu waxaa lagu dalbaa bihaa hasha waxaa lagu dalbaa atasdiiqa tasdi atasdiiqu tasdiiq baa lagu dalbaa faqad oo keliya ay macrifatu wuquuci nisba nisbada dhiciddeeda garashadeedaa lagu dalbaa aw cadamu wuquuciha iyo dhicid la'aanteeda laa hayr wax kaloo lagu dalbaa se ma jiro naxu hal jaaa alamiir amiirkii miyuu yimid haa iyo maya mid baa lagu odhanaya waljawaabu nacam ow laa waliajli ikhtisaasihaa ikhtisaaskeega darteed bitalabi tasdiiq طلب تصديق أي كغارتاي تصديق إلى دلب يدي لا يذكر لما شيغو معها معيغا المعادل لما شيغو بعد أم أم دبدد حالو يهي أمتي المتصلة هي متصل كأهي فلذا أمت متصل كأهي معادل كما ممنوع ذو هرش دبدد كي يهي فلذا سيدا درتيد امتنع وحا ممنوع أن لغة العربي بكثر سنين هل سعيد هل سعد منك ساعده قام ميوش تاقى أم سعيد هل محي قاروهي تصديق سوماهين أم نمحي على مضوهين tasawur sow ma ahayn waa hadal laba hadaloo isburinaya weeyaan waa laba hadaloo isburinaya tasdiiqu wuxuu tilmaamaa ma taqaanaa tasdiiqu wuxuu tilmaamaa inaad mufradyada macnahooga garanaysid tasdiiqu wuxuu tilmaamaa markaad tasdiiq doonaysid ajaa alamiiru kolkaad leedahay ficilka jaa'a waad garanaysaa amiirkana waad garanaysaa laakiin maxaad garan la'dahay nisbada ka dhaxaysa imaatinku inuu dhacay oo xaqiiq ahaan u yimid iyo inuuna dhicin intaasaad garan la'dahay oo mar kastoo tasdiiq meesha uu yaallo maadaamuu tasdiiq yaallo tasdiiqa waxaad dareemaysaa inuu ninkan ku hadlayo tasdiiqu uu mufradaadkii garanayo soo mufradaadkii waan garanaya maaha tasdiiqu hal haddaba waa litasdiiq ninka hal adeegsaday waa nin mufradaadkii garanaya markaad am ku hadashana amtu maxay calaamad u ahay tasawur soo maahayn markuu ninku tasawur meesha keenana waxay ka dhigan tahay mufradaadka ayaan garan la'ahay mufradaadkii hee ayaan garan la'ahay waa hadal isburinaya kolkaa labadiisa daras waayo hal waxay tilmaamaysaa inuu ninku maxay garanayo mufradaadka amtuna maxay tilmaamaysaa inuuna ninkani mufradaadka garanaynin imtanaca waxaa mamnuuc waxaa mancoomay hal sacdu ninka saacadihi qaama miyuu istaagay am saciid lianna wuquuca almufradi mufradka wuquuciisu wahwa saciidun weeyaane bacda am uu dhacay amtaa alwaaqicati dhacday fii xiyazi listifaam istifaamka xeradiisa dhacday daliilun wuxuu daliiluu yahay calaa ana am midda yar ee am ihi mutasilatun mutasila inay tahay wahuwa wahiya iyaduna litalabi tacyiini axadi alamrayn laba amar midkood cayinidooda ayay u sugnaatay walaabudda waxaa lagama maarmaana xiina idin markaa an yuclama biha in la ogaado awalan marka hore aslu lxukmi aslulxukumka oo ninka tusaale ahaan tasawurka iyo labada amar midkood inuu ogaado u baahani aslulxukumka waa nin mar lii garanaya aslulxukumka maad garanaysaa waa tasdiiqa tasdiiqa eeg anuu laba dhinac dhinacaan ka joogsaday dhinacan ahayn buu sheekhu ka joogsaday waana sax haddaad na soo eegtiin aniga ninkan isag fadhina oo tidhaahdid ayib aduu kuu dhow yahay kaa kalena uu hadluu yidhaahduun adaa u dhow ayib baa kuu dhow iyo adaa u dhow mayna isla reergeyntii un ahayn dee ayibna wuu ii dhow yahay ani anna isagaanu dhowahay waa isku midun weeyaan hadalkaasi ma kala fogo kolka anuu waxaan ku idhi ninka hal ku hadlaa waa nin tilmaamaya inuu maxay garanayo tasdiiqii nisbadii inay dhacday waa nin garanaya laakiin maxay garan la waa mufradaadku garan la'yahay baan ku idhi amta markaad gaadhana inuu mufradaadka garan la'yahay baad halkaa ka dareentay oo hee hadalkii baa isburiyey baan ku idhi sheekhuna wuxuu ku yidhi ninka amta ku hadlaa amtii la dalabu tacyiinka ahayd waa nin mufradaadka garan la ma garanaysaa soo mufradaadka ma garanayo dee tacyiinu axadil amrayn ma aha amtu waxay u socotayba mufradaadku garan la'yahay ninkan mufradaadka garan liina marley muxuu garanayaa tasdiiqii oo dee nisbadii ahayd buu garanaya oo markaad mufradaadka garan la'dahay tasdiiqaad garanaysaa markaad tasdiiqa garan la'dahayna mufradaadkaad garan la'dahay kolba mid baad garanaysaa midka kalena waad garan la'dahay haddaba amtii yarayd ee mufradaadka inaad garan la'ayda kolkaad ku hadashay ee mufradaadku ninkani garan la'yahay la yidhaa waxaa lagaa filanaya aslulxugumka inaad garanayso aslulxugumka maad garanaysaa waa tasdiiqii tasdiiqa nin garanaya ayaad ahayd hashii oo ah tasdiiqa ma garanayana xagga hore ayay martay dee kolkaa hadalkii wuu isburinayaa uun hadalkii wuu isburinayaa walaabudda waxaa lagama maarmaana xiina idin markaa an yuclama in la garanayo bihaa iyada in lagu garanayo awalan marka hore aslulxukmi aslulxukumkii oo tasdiiqaa wa hal kelmadda hal ah laa yunaasibuhaa munaasibu ma aha daalika arrinkaasi liannahaa iyadu liطalabi alxukmi bay u ahaatay faqad oo keliya faalxukmu fiihaa xukumka hal ku jira hayru macluumin lama garanayo wa ilaa haddii la garanayana lam yustafham canhu layskuma weydiiyeen bihaa iyada haddii xukumka oo tasdiiqa la garanaya iyo hal ma laysku weydiin lahaaba hal dee kolkii xukumka la garan laayihun ba laisku weydiin jiray wa xiinaidin markaa yu-addii wuxuu gaadhsiinayaa aljamcu jamcinta bayna hal iyo wa am la jamciyey ila tanaaqud isburin buu keensanayaa hal oo ah tasdiiqii baan garan la'ahay ee mufradkaan garanayaa iyo am oo ah mufradkaan garan la'ahay ee tasdiiqii baan garanayaa tanaaqud muna meeshii ka dhicin ila tanaaqud lianna hal kelmadda hal ihi tufiidu waxay faa'iideysaa أن سائلا منك سائل كيه جاهل إنه نقرنين بالحكم تصديقه حكم كوا تصديقه حكم كي تصديقها لأنها يضو لطلبه دلب كي بيؤهاتي وأم كلمة أم المتصلة أي متصلة هنا تفيد وحي فائديسة أن سائلا منك سائل كيه عالم به إنه حكمك عالم كيهي حكمك إنه عالم كيهي أم تمحيكو تصينيسة إنه نكو تصديق قرن مفردات قرن لا يأي سوماها halna maxay ku tusinaysaa inuuna tasdiiqa garanayso maaha dee amtii kulaayay tasdiiq wuu garanaya iyo hashii kulaayay tasdiiqa ma garanayo ayaa is istanaaqudaya waad aragtaa وأم المتصلة تفيد أن سائل عالم به وإنما يطلب ولا طلبا تعيين أحد الأمرين لبلا أمر متكود عين ديس أيالا طلبا فإن جاءت هديت مادو أم هديت مادو كذلك نوع عاسو كله كانت وحي نقنيسة منقطعة أو بمعنى بلأ التي تاسو تفيد فائديسة الإضراب إضراب فائديسة نحو هل جاء صديقك صاحب كام يويمد أم عدوك عدو قابا يمدي أر صاحب كام يويمد عدو قابا يمدي عدو قابا بل عدو كويا عدو قابا يمدي وإضراب إضراب كل كذا بل تؤثرون الحياة الدنيا سوي لهي مورا بل تؤثرون وحاب دورنسين الحياة الدنيا intuu ilaahay wax soo tiriyey soo tiriyey bal tusiruuna waa bashaas oo kale idraabku waa wax xukumkii hore ka jeedsada xukum dambena dib ugu jeedsada waqabuxa waxa xun isticmaalu hal hal in la isticmaalo fii tarkiibin tarkiib in loo isticmaalo oo huwa tarkiibkaasi madinatun danni u ah lilcilmi cilmiga bixusuuli asli nisba nisbada asalkeega xusuulkeega buu ku leeyahay loo cilmi yeesho وهو ما يتقدم فيه وحو حق هره مريو ويان المعمول معمولك على الفعل وكهر مريو مركز تهدا ضربتو معمولك حق هره جيره متقان هذا مفعول به حق هره مريسو ود عليا تداهدو عليا بهدا تدا eeg waxaynu soo marnay markii dhawey istifaamka waxa ku soo xigta gaar ahaan markuu hamsaha ahaa kala garan la yahay soo maaha haddaba haddaad mafcuulin bihi iyo macmuulka xagga hore marta ficilkana xagga dambe eeg taqdiimkaasi wuxuu keensanayaa in ficilka iyo nisba iyo wixii meesha yaalay in la garanayo ayuu keensanaya nisbadii meesha taalay in la garanayo oo taqdiimka kan la hormariyun la garan la'yahay ayuu warku keensanaya haddaba wax kaste oo macmuulka caamilka laga hormariyey tarkiib kaste oo macmuulka xagga hore la mariyo caamilkana laga hormariyo inaad hal u isticmaashaa waa ceeb buu kuleeyahay hadda khalad ma aha waa laga fiican yahoo balaaqo badan buuna lahayn balaaqo badan unbuun yeelanaynin waqabuxa waxa xun isticmaalu hal hal isticmaalkeega ayaa xun fii tarkiibin tarkiib loo isticmaalo oo huwa tarkiibkaasi madinatun danni u ah lilcilmi cilmi buu madino u yahay bixusuuli asli nisba aslu nisbaha xusuulkeega loo cilmi yeesho wahwa tarkiibka noocaayihi maa tarkiibka weeyaan yataqadamu fiihi uu hormarayo almacmuulu macmuulku cala alficli uu ka hormarayo naxu hallaa khaliilan akramta maxaad khaliil maxaad khaliil u sharfin weyday hallaa khaliilan akramta ونوع عاسو كله ما في عنبه كليه فتقديم المعمول معمول كأول مريي على الفعل لقى مريي يقتضي وحك ينسنيا غالبا غالبا هان مركا نكو حسابتنا حصول العلم علمك حصول كيسا للمتكلم هو- هو حصلي إكرام إنه حصلي لكن كلا إكرامي علي خليل إنه ما أحين خليل بان لا ماموسينه لكن إكراميش هو كدعي ساسا ينقنسا ساسنا وخلدي وتكون هلنا وحي أطهي لطلب حصول الحاصل kolkaa de haddii ay tahay ikraam meesha uu ka dhaco waan garanaynaay khaliil baan la ikraamin ikraam wuu dhacay sow maaha Ik- ikraamkii dhacay ee xaasilka ahaayeed ogeyd haddana xusuulkiisa haddaad iminka dalabtid ka waran xusuululxaasil maxa- taxsiilulxaasil muxuu ahaan jiray taxsiilulxaasil waa baatil maaha caqliyan buu baatil ku yahay taxsiilulxaasil haddii nin meyda dil lagu yidhaha ka waran sowma geeriyo ninkan meydkiihi dee wuuba dhintay ma dili kartaa si kasta wax kasta haddaad samayso waa wax xasilay ayaa samee lagu leeyahay nin soo jeeda haddii toosi lagu yidhaa dee ma awoodi kartid wax kasta haddaad samaysid inaad toosisid wuuba soo jeedaayo maxaad ku samayn wax xasilay mas haddaba hadduu ikraamkii aad samaysay oo haddana ikraamka aad samaysay samee lagu yidhaha ka warran waa khalad weeyaan wuxuu ku leeyahay watakunu hal waxay u ahaanaysaa markaa lialabi xusuuli lxaasil waxa silay xusuulkii dalabkii bay u ahaanaysaa wahuwa cabatun isaguna ciyaar weeyaan nin la dilin haddii dil lagu yidhaa ceeb bay noqonaysaa tanbiihaat tanbiihaatkaana bal haddaan eegno alawal tanbiiha koobaad hal kelmadda hal ihi ka siini wa sawfa waa siin iyo sawfo oo kale siinta iyo sawfada oo kale ayay lamid tahay buu ku leeyahay xaggay kala mid tahay تلخص تخلص وحي أخلصتا المضارعة مضارعة للاستقبال استقبال اكسي هدي مضارعة سين لقليو محو مضارع يسكو بدلا وحصوص عضو قضالي من دون سوماها سيجلس فريسان دونا بريدا بسوماها أما سوف يجلس بريدا فريسان دونا هلنا هذا أمرك مضارعة لقليو أيضنا نوع عاصو كليويان هل يجيء إيمان دونا وي بريدا بو إيمان دونا بيو إيمان دونا بريدا بويان wuxuu ku leeyahy kasiini wasawfa tukhallisu almudaarica mudaarica waxay u khasisaysaa lilistiqbaali istiqbaal haddaba falaa yuqaalu lama yidhaahdo hal tastuqu kelmadda hal tastuqu bimacnaa lama yi- sow mu- hashuu mudaarica mustaqbalka ma dhigto mudaarica qeybta xaaliga ah maad gelin kartaa hal qeyb xaaliya iminka ficil dhacaya iminka waynu wada fadhinaa sow ma ahayn haddaan soo jeedsadon hal tajlisuun idin idhaa ka warrama war iminka ma- horta maad fadhidiin هل تجلسون إمك مياد فديدين هل ليسكم ويديو وعيب فعل كستو حاليو إمك صعدا هل ليسكم ويديو وأيو حشو فعل غير شو مضارع غير كدكتا wax soo socdun ba hal laysku weydiiyay wax jooga layskuma weydiiyo wuxuu ku leeyahay hal tastuqu hada falaa yuqaalu lama yidhaha hal tastuqu hal tastuqu ma run baad sheegaysaa iminka jawaaban iyadoo jawaab u noqonaysa liman qaala ninka yidhi uxibuka al'aan iminkaan ku jecelahay hadduu ku yidhaha hal tastuqu ma iminkaad run sheegaysaa maaha xaal weeyaan mudaarican tastuqu ah hashuna xaalka maba gashee maxay gashaa mustaqbalka ayay gashaa waa ceeb buu ku leeyahay bal taquulu lahu waxaad ku odhanaysaa atastuqu war iminka ma run baad sheegaysaa oo ereyga xaaliga ah hamsaha la isku weydiiyaa hashu laakiin waa mustaqbalka uun